بسم الله الرحمن الرحيم آه الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين bulshada soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda kala joogta waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii iyo musiibadii saakita dhacday inta ku dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto inta ku dhaawacatana allah caafiyo waxaan rabaa inaan idinla wadaago saakito sidii caado u ahayd argagixisada al-shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gardaran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan mirihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qoys soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo aan iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco hanti soomaaliyeed iyo astaan soomaaliyeed la dhaawaco masawirka dalka inta la xumeyn kara la xumeeyo arrintii way isku dayeen dabcan dowladda soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka soomaalidu ay helaan amni iyo ammaan ka soo reynayay muddooyinkii ugu dambeysay oo tillaabooyin laga qaadayay laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacaya ciidamada amniga iyo dowladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleenna way soo si kooban wakhti yar ayay ku soo afjareen raggii argagixisada ahaa ee weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay dad soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana dowladda soomaaliya waxaa ka go-an sidii markii horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo haddii waxyeelle ay soo gaartana ay daaweyso daawada haddii ay gudaha ka heli karaana gudaha lagula dadaalo haddii daaweyn dibadda ay u baahan tahayna u baahan yihiinna la qaado oo dowladaha iyo dalalka dowladda soomaaliya amba saaxiibada la ah amba walaalaha la ah aniga muddadii koobnayd een dalka dibaddiisa safiirka ka ahaa intaas oo jeer ayaa waxaa la keenay dhaawac soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya ay soo abaabushay keenidiisa iyo daaweyntiisa dhagarta lagu dhaawacana shabaabku ay leeyihiin haddana tii unbaa naga go-an waa lagu dadaalayaa dadka dhaawacan waa la daaweynayaa gudahan wax kaga qabanaynaa kuwan gudaha wax looga qaban karina dibaddaan geynaynaa ciidamaduna waxay u taagan yihiin inay marka horena ka difaacaan marka dambena ka qabtaan mar kale waxaan leeyahay bulshada soomaalida ee dhibaatada soo gaartay inta dhibaato allah u naxariiso inta dhaawacanta allaha caafiyo shabaabna waxaan leeyahay dalka maxaa ku soo kordhisaan daadadku hadday dhacaan dadka uma gurmataan laakiin waxaad ka dumisaan buundooyinka ama biriijiska ay iskaga gudbaan aad ka dumisaan si nolosha isii xumaato abaaruhu haddii ay dhacaan ee dalka gurmadka loo samaynayo gargaar ma geysaan laakiin gargaarka baad jidka u istaagtaan ubadka soomaaliyeed ee dhaawacyada soo gaaraan iyo haweenka soomaaliye iyo ragga soomaaliyeed wax ma dabiibtaan laakiin weerar aadan idinku la rabin ina ubadkiinna iyo ehelkiinna ayaa dadka kale u geysataan waxaan dadka soomaaliya la wadaagayaa dowladda soomaaliya waxay og tahay dadka dhibaatada wadaan qaar ka mida familiskooda inay meelo dowladdu ka talinaysa ay joogaan laakiin dowladdu uma socoto familiska uma socoto waxaan rabaa kaliya in la ogaado ninka carruurta meelahay ku aruursan tahay iyo dadka caadiga meesha ay joogaan weerarayo in aanu diyaar u ahayn ubadkiisa meesha isaga uu joogo inuu geysto ee dadka gaalnimada uu ku xukumayo uu la dirirayo uu dadkaasi hoos geysanayo marka arrinka oo isweydiinta mudana waxa ay tahay waxaad samaynaysa hadday wanaagsan yihiin maxaa reerkaaga iyo ubadkaaga adiga wada la-daha u geysa la-daha dabcan hadalkaas macnihiisu ma ahan in waxyaabaha iyagu ay ku kacaan oo caa'ilaadka iyo carruurta iyo dadka waxyeelaynayaan kuwooda in loo gudbayo maya loo gudbi maayo laakiin waxaan rabaa iyaga nafsadooda su-aashaas inay isweydiiyaan dhibkaas baa dhacay dhaawac badan baa jira isbitaallada way dowladda ugu tegi doontaa hadday ku daaweyn doontaa aan idhaahdee haddii dibadda loo baahay dibadday u qaadi doontaa inta dhibaatooyinka dhaqaale ka dhashaan dowladdu wixii un kala gudboon oo tilaabaha ayay ka qaadi doontaa mar kale waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed waa idinkaga tacsiyeynaynaa shabaabka mararka qaarkood dadka inay la xiriiraan laga yaabana waa un kuwa markaad maqashid dhimasho iyo dhaawac buundo la dumiyey gargaar la joojiyey dad la weeraray ha- islaan asay loo saaray ubad la agoomeeyey waxaas ubaad xasuusanaysaa cid xasuusanaysa bulshada soomaalida markii dhex yimaada ma jiraan shabaab haddii la sheego meel doog ah ama meel cadaalad ah ama meel nabad ah ama wax la dhisay waddo la furay dad isu gudbay dad talada wada leh dad meelay hiigsanayaan intaaba ma jiraan marka tusaale mugdi ah waqtigiis waa soo koobmaya waa mahadsantihin dhaawac iyo dhimashada tiradooda ma la ogyahay ilaa hadda
Eh, dhaawaca dhimashada eh, dhimashada eh, waxay inta haddana soo gaaraysa waa number eh, eh, aan aad u badnayn oo lafdhabar u yihiin intii weerarka soo qaaday Eh, laakiin bulshada soomaalida mas-uuliyiinta soomaalidana laba qof baan ilaa iyo hadda xaqiijinay waxaanse jeclaa lahaa in aan eh, maadaama dhaawacu si xaaladihiisa aan weli kor istaagin inaan xaaladaha kor istaagno faahfaahinto dhammaystiranna eh, shirkan jaraasiran ahaynaan idinku sheegi doona haddii ilaa yidhahdo annagu raqdoodii baan haynaa marka waan idinla wadaagaynaa raqdaas xogteeda